xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa gaaray degmada guriceel ee gobolka galgaduud guddiga ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay maamulka degmada guriceel iyagoona kulan la qaatay guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo xogeeyaha kuwa oo ka wada hadlay doorka dowladda hoose ay ka qaadan karaan doorashada qof iyo cod ee dhowaan lagu wada in ay ka dhacda dalka islamarkaana loogu jidayn lahaa bulshada kulanka kadib waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada guriceel iyo cabdulaahi salaad yabarow oo ah xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan
wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer qaran oo si nabad ah nagu soo gaaray ku soo dhowaada guddoomiye iyo dhammaantiin magaalo nabad ah waxaan diyaar u nahay la shaqaynta guddiga bulshada reer gurceel iyo dhammaan waxay diyaar u yihiin inay simug iyo miisaan ay qayb ugu qaataan isbeddelka soomaaliya xaqiiqatan waa uga mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo shaqaysay guddigan oo madaxweynaha ugu sii horeeyo ilaa madaxweynaha stateka dhammaan intii qayb ka qaadatay intii taageertay intaba ay ku mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa insha allah soomaaliya guul ah soomaaliya horumarsan soomaaliya oo bulshadeedu ay soo doorato dadka iyagu ay maaragtay rabaan inay xukumaan si loo helo hanaan ku dhisan kalsooni waa mahadsantiin guddoomiye iyo dhammaantiin magaalada aadka u weyne caanka ah ee gurceel oo runtii ah deegaan iyo degmo aad iyo aad maxaan ku idhaahdaa sharaf weyn iyo maqaam weyn ugu leh dowlad goboleedka galmudug in badanaan maanka ku hayno inaan halkaan soo gaarno si aan u soo gaarsiinno farriintii doorashada oo ahayd inaan u soo gudbinno madaxda degmada iyo deegaankaba in ay tahay doorashadii qof iyo cod ee muddada badan aad maqlayseen waa laydiin keenay waa bilaabatay u diyaargarooba ka qayb qaadashadeeda wakhtiyo badan oo kala duwanaa laysku soo laalaaban doonaa hadda waxaa socda xisbiyadii diiwaangelintoodii aa socda waxaa ku xigi doona in halkan loo yimaado sidii loo diiwaangelinahaa codbixiyayaalka kadibna wacyigelintii iyo arrimihii oo dhan baa isbarbar socda ilaa baydhabo ilaa iyo jawhar ilaa iyo muqdisho ilaa iyo dhuusamareeb dhammaan deegaamada waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqii doorashada waxaan rajaynaynaa in aan jubbaland iyo khaatumo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dalkana sidaasoo kale loo tegi doono doorashadaas halkaan la keenay mudane guddoomiye ku-xigeen waxaan kugu bogaadinaynaa soo dhowayntaad noo samaysay iyo aqbalaadda aad aqbashay inaad qaybtii ugu muhiimsanayd ka qaadataan ee howlaha doorashada si dadka halkan joogaahi dadku waa xil jecel yihiin inaad xilkiinnii diyaar u tihiin in laydin doorto mar kale si aad wixii aad qabateen dadku idinkugu abaalmariyaan haddii ay si kala doortaanna aad taladaas tixgelin doontaan geesinimadaas iyo dhiiranaantaas aad soo dhowaynaysaan doorashada aad waxna ku heli kartaan lagana yaabo inaad wax ku heli weydaan waa idinkaga mahad celinaynaa waa idinku ammaanaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis gurceel oo nabad ah gurceel oo shaqaynaysa gurceel oo doorashadii ay ka hirgasho iyo dhammaan dalka iyo dowlad goboleedka galmudug